barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan v o a somali com
dhowr wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal waa maalin sabtiya waana sagaaliyo tobanka bisha abril sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka haatanna saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aan idaacaddeenna duhurnimo idinku haynana waxaa ka mid ah ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamij ka hadlaya madasha dhallinyarada oo ay marti ku yihiin dhallinyaro iyagu gacan ka geystay abaaro iyo abaaro ka jira deegaano ku yaalla gobolka mudug
biyaha annagu aan shubaynay kaliya kuma saabsanayn inaan dadka biyo u geyno waxay ahayd dadkaana waxay ku diriraan deegaankaas degani mar walkii roob da-ana way diriraan oo naqay ku diriraan markii abaartimaadana way diriraan oo biyay ku diriraan biyaheennu waxay ahaayeen biyo ummadda aan ku nabadaynayno
dabcan kaalmihii heesaha ayaa iyaguna barnaamijka intaan ku guda jirno ka midhnaan doonin
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idiin haynaa balse marka hore wararkii caalamka oo ka kooban
dhakhtar ka shaqaynayay xanuunka eboolaha ee ku faafay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa lagu dilay weerar lala beegsaday cusbitaal ku yaalla bariga dalkaasi waxaana sidaasi sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o dhowr nin oo qoryo ku hubaysan kana mida maleeshiya maxalli ah ayaa weerarka ku qaaday cusbitaalka butembo oo ka mid ah goobaha lagu hayo cudurka ebola iyagoo halkaasina ku dilay riger mozuko oo ahaa dhakhtar ku takhasusay cudurrada faafa kana imid dalka cameroon agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka doctor tedros arham ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa twitter-ka ku yidhi aad baan uga xunnahay weerarka howlwadeennada caafimaadku ma aha bartilmaameed sidoo kale weerarka waxaa ku dhaawacmay howlwadeen ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee kongo iyo darawalkii gaadhigiisa sida ay xuseen warar ka duwan ka wakiilka xogeyaha guuda qaramada midoobay ee kongo
maleeshiya ka tirsan ururka daacish ayaa lagu soo warramayaa in weerar muddo laba maalmood ay ku qaadeen ciidamada suuriya iyo xulafadooda ay ku dileen in ka badan shan iyo soddon askari hay-adda britain fadhigeedu yahay ee la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka suuriya ayaa sheegtay in afar sarkaal oo ka tirsan ciidamada suuriya ay ka mid ahaayeen askarta la dilay daacish ayaa bishii hore laga qabsaday ama ciidamo uu maraykanku taageeraya ay ka qabsadeen degmada baguus oo ahayd meeshii ugu dambeysay kooxda daacish ay ka haystaan dalka ciraaq oo u dhow aan idhaahdee dalka suuriya oo u dhow xadka dalka ciraaq
dowr wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ayaanadu leenahay meel kasta oo aad joogtaanba waxa aan ku guda jirnaa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta v o a idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo uu toddobaadkan magaalada gaalkacyo noogu soo diyaariyey wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaan
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e-da toddobaadkan barnaamijka waxauu idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa marti iigu ah hadduu eebba idmaan igala qaybgeli doonaa guddoomiyaha madasha dhallinyarada iyo isdhexgalka nabadda gobolka mudug qorane xundubey cabdulle iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha marjaca ee madasha dhallinyarada iyo isdhexgalka nabadda gobolka mahad maxamuud sahal dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhowaan madasha dhallinyarada isdhexgalka nabadda ee gobolka mudug waxa ay biyodhaamin ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka mudug gaar ahaan dhinaca miyiga ah oo abaare ay ka jireen dadkii abaaruhu ay haysteen aada biyodhaamin u sameyseen bal marka ugu horeysa si faham guud aan uga helno aan ku horumaro guddoomiye ku-xigeenka golaha marjaca mahad maxamuud sahal arintaa biyodhaaminta ah deegaanadii aad ka sameyseen iyo tirada dadka aada u sameyseen bismillaah alxamdulilaah cabdiwaxiid aad mahadsan waxaan tagnay laba laba qaybood oo laba goobood oo ka mid ah gobolka mudug oo bariga bariga gobolka mudug ku aadeen degmooyin hoos taga degmada bitaale oo magaceeda la yidhaahdo barkadi cabdilcasiis iyo degmo hoos tagta ayana degmada balibusle oo ayana meel baraago iyo dad isugu yimaadaan ayana ah runtii dadka meesha tugatirsigo dad tira badan buu ahaa boqolaal kumanaan gaarhaya biyaha ay haystaana uu ahaa biyo bac ku jira haddana ka dhammaanahaya biyo meel laga helaana ay ugu sokayso gaari laba boqol doolar ku keenaya ama boqol doolar ku keenaya dadka aan tagnay markaa dad aada bahay ugu muuqatay ahaayeen dad tirsigoo la xadidi karana ma ahayn marka
qorane arrintaa biyo dhaaminta ah yaa markii hore dhallinyaradiina idinku gubaabiyey in loo sameeyo dadkan abaaruhu ay saameeyeen
cabdiwaxid aada mahadsan tahay annaga horta waxaan nahay urur ka shaqeeya arrimaha nabadda iyo horumarinta gobolka sidoo kale markaas annaga waxaan la falgalnaa dareenkeenu dareenka shacabka markii colaaddu jirto waxaan ka shaqeynaa arrimaha colaadda si lagu xaliyo markii rooba ku jiraan sidoo kaleete nabaddaas barooqaas si lagu soo adkaysan lahaa abaaruhu marka jiraan wax dadka u baahan yihiin annaga annaga cid ugu gubaagsa ma jirto lakin waxaan dareemayna shacabkeen maadaama xilli jiyaal la galay xilligii roobkana waxaa uu dib dhacsan yahay ba waxaan dareemaynaa baahi inay jirto biyo la-aaneed sidoo kaleeto dhulka dhan bay ka jirdha haddana meelaha dadku wada degan yahay oo colaaduhu ka jireen baan bartilmaameysanay kuna horumarnay sababtoo ah dadka waxay usoo guureen dhulkii oo cabsidu ka jirtay oo cawska lahaa way usoo guureen waa la isugu yimid haddana biyolaan baa ka jirta dhulka noocaasa saas baan hortaana u dooranay markii koowaad aan tagnayna ahayd oo aan u tagnay arrimaha biyodhaamiska laakiin hadda kore waxaan u tagnay ilaa saddex jeer annagoo ka shaqeynaya wacyigelin oo arrimaha nabadda ah abaarta marka aad fiirayseen dadka aad la kulanteen la sheekaysateen maxay idinkaga sheekeen abaarta ma abaar xoolihii dhaafsiisaa mise weli waxbaa jira oo dadku ay xoolo u siyaarsan aad baa umahadsanta cabdiwaxid horta abaar mar haddii la yihahdo waa layska yaqaanaa taytalkeed waa layska yaqaanaa ama qaabkeed waa layska yaqaanaa abaar waa meel roobkii ka daahay cunana aysa oolin biyihiina ku yaryihiin saasoo ay tahay dadka iyo xoolaha aan aragnay ma ka sheegayna been oo bakti aada u badan maana arag oo abaar maaragta xaalufana ma dhicin laakiin waxaa dhacday abaar de adi heerkii koobaada oo maaragta aada u daran baa jidhay haddaan laga gaarina waxay gaari doontaa heerka labaad oo dadku iyo xoolo isku baaba-aan marka hadda heerka aan soo aragnay bakti xoolaad iyo bakti iyo dhimasho dad ma jirin biyo la-aan iyo cunto la-aan bay ku koobantah waana abaar haddee roob la-aani keentay xilligii roobkana waa lagu jiraa maarse iyo waxaa lagu jiraa abriil oo bilihii ugu kululaa ah oo aad dareemi karto qof aan maantay biyo ugu sokayso inuu konton kilomitr u lugeeyo biyo u doonto oo aan baraaga u dhoweyn oo bac inta gaari boqol dolar biyo u keenay bac ku shubay ayadana hameenkaas xataa baqdin ku cabahayo waxaa weeye meesha nabad la-aan baa ka jidha yacni waxaasaa meesha ka jira abaarta biyaha annagoo aan shubaynay kaliya kuma saabsanayn inaan dadka biyo u geyno waxay ahayd dadkaani waxay ku diriraan deegaankaas degani mar walkii roob da-ana way diriraan oo naqay ku diriraan markii abaartimaadana way diriraan oo biyihi ku diriraan biyaheennu waxay ahaayeen biyo ummadda aan ku nabadaynayno annagoo og in gobolladoo dhan biila-aani ka jidho abaar ka jidho oo inta gobolka midogaalka ay ku eryadeeda ku meegaaran aad iyo aad dhibaata uga jidho baa waxaan brioritiga iyadoo u siinay inaan dadkaan isku dilin biyo oo ayse baad isku dilin qolo walba meesheedan biyo ugu geyn marka abaartu heerkii koowaad bay ahayd been ka sheegi mayno dad iyo dunyo baaba-day maana arag laakiin heerka ay u gudbi doonta waa haddaan hadda laga gaarin oo biyo la gaarsiin qorana deegaanada sidaa sheegtay ee dhinaca bariga gobolka waxaad u darateen meelihii colaaduu ka jireen inkastoo abaartu gobolka ka wada jirto haddana deegaano waxaa jira qayladhaan xooggan laga soo sheegayo oo dhinaca galbeedka ah arintaa maidin qorshaysantaa inaad iyana ka falgashaan oo biyodhaamis ka samaysaan
waa mahadsantaa cabdiwaaxidow horta waynoo qorshaysantaa galbeedka iyo bariga meel kasto inoo qorshaysantaha haddana anagu markaas waxaan ku shaqayna dareen shacab kaleen wax ma qaban karno ummaddaana waxaa dhibtiri kara ilahi subxana wa tacaala abuurtay waxaan kaloo rabna innaga inaan horteenno oo toosh ku ifino inta badan meelahaas dadka maamulada iyo dadka waxbixiya iyo hay-adaha iyo badana ma tagaan sababta anoo u tagna waxay ahayd inaan meeshaas ka soo waranno ay taana meel la tegi karo ummadduna u baahan tahay sidoo kaleeto dadka ku nool meeshaas umaana tegi karin anoo aan faraha wax ku sidin marka waxaan u geynay biyaha bilow bay ahaayeen kormeer bay ahaayeen haddana waxaan rabnaa inaan la wadaagno oo noo qorshaysan maamulada gobolka mudug dhinaca puntland iyo galmudug warbixinta aan soo qaadnay sababta xogta ahayna waxaa ka mid ah dadkan way wada degan yihiin laba joo iska soo horjeeday degan yihiin waxaa laga yaabaa qolo ka mid ihi inay ceel biyoodu haysato qolada kasoo horjeeda ceelkaas inuu jiro wax labaatan kilomitir ah qiimaha biyaha lagu geyn laha lixdan doolar inuu dhan yahay cabsi jidha awgeed bay waxay u doontaan ceel kale ayaa ka dambeeya oo u jira boqol kilomitir saddex boqol oo doolar baa looga soo qaadaa lowla ay nabad jiri lahayd ceelkan kasoo horjeeda ka qaadan lahayn biyaha waxaan u noqon lahayn rakiis bay ugu tegi lahaayeen xogta aan hanay ka mid tahay marka sababaha aan tagna meesha aan kormeerka ugu sameyna waxa ugu weyneyd baahida meesha ka jirta inaan soo aragno biyaha aan shubnana waxay ahaayeen in dadkii aan u tegi karna iyagoo baahan oo biyo la-aana biyahaas bilow bay ahaayeen wax waxayna ahaayeen tabarucaad anoo jabkeen aan ka aruurinay hay-ado iyo qurbajoog iyo midna aysan noo dhiibin dhallinyarada madashu ay isku darto hadda contributiona haddana baaqyo badan aan dirnay iyo dad badan la xiriirnana rajo fiican baan qabna insha allah inaan helno waana noo qorshaysantaa gobol galbeedka inay aadna soo insha allah dhalinyaro waxaad tihiin labada dhinac ka kooban gobolka mudug haddii aad tagteen deegaanadii dadkii si biyihii dhowaa ay uga faa'iidaystaan oo ay kuwa fog dhibaatadu ka soo gaaraysa aysan u dhimadanin ma jirtaa wacyigelinna aad ka samaysaan meesha
way jirtaa waana u sheegnay dadkuna way fahmay iyaguna way dareensan yihiin waxaan u baahan tahay arrin maamul waxyaalaan rabnaa in maamulka la wadaagno weeye sababtoo ah gaariga meesha tegahayo ceelka runta biyaha ka soo qaadahaya qolaas u geynahaya waa gaari shacab qofka shacabka ahi kalsooni weyn ma uu qabo oo ah gaarigiisa intuu ceelkaas geeyo biyaha ka soo qaado marka waxyaala aan rabno inaan maamulada la wadaagno aan usoo bandhigno inay maamuladu helaan ay baabuur inay geeyaan ama baabuurta shacabka ay geeyaan ama ciidan ay geeyaan oo biyaha qaada inta abaartu jirto waxyaala aan rabno inaan la wadaagno wey maamulka waana ka soo ballan qaadnay dadka shacabkana way dareensan yahin wayna rabaan
mahad dhallinyaraad tihiin arrintan waxay u baahan tahay dhaqaale iyo xoog badan yay tahay cidda idinka gacan siisa
cabdiwaaxidow horta saa sheegtay waa run inta colaadda u baahan tahay qarash baa nabadan u baahan tahay annaga ka shaqsi ahaan shaqooyinkii aan qabanay inta ugu badan jeebkan aan ka qaban waxaa jira marmar qaar dad kaloo sadaqa la baxa oo yihahda war waxaas laygu qabta sadaqadaas oo sideeda aan ugu fulino haddaba waxaan kuu sheegayaa shaqadan aan qabanay jeebkan aan ka qaban hay-adna lacag nama siin ururana lacag nama siin dowladana lacag nama dhiibin jeebkanaas annaga aruursanay annagana ka bixinay waxaana ugu talagalnay inaan horta wixii ilaahay dartiisa lagu qabtaa way fulaan xitaa haddaad adigu isku daydid inaad wax ka bixisid oo biyo shubtid biilka ilmahaaga bawed biyaa ka jaraysaa aday kugu soo dhaas ilahay ku bargraaminaya waa inaa horta aday kaa go-anta ilahay darsi inaa waxu qabatid marka markaan kuu gebagabeeyo annagu hay-adna kuma xirnin hay-ad dowladna waa imika dhammaantay dee waxa weeye dowlad fan ku bixisa arrimahan oo kale weeye way iska yaryihiin dowladna fan naguma siiso hay-adana naguma siiso annaguna waa dareemaysaa waxaan ku shaqaynaa annaga filintir ku shaqayna jeebkana annaga contribution ka arurna waxaan marka ku soconaa waa wax isku tarsi annaga awey laakiin ma jirtaa meela si gaar ay wax idinkaga soo gaareen markay noqoto hadda biyodhaamintan aada samayseen oo kale
maya annaga biyodhaamintan annaga inta shirnay jeebkana ka arurnay meel ay wax naga soo gaareen ma jiro
qorane dhallinyaradii sadexgalka nabadda dhismahoodii waxay ku timid colaadihii gobolka ka jiray hadda dadaallo kale waxaad wadaan horumarinta deegaanka ah arimaha oo bulshadu sidee u aragtaa cabdiwaxid waa mahadsan tahay iskudaygaani wuxuu ku bilowday dhibaato ka tirin colaadihii sokeeye oo ka socda gobolka midog waxaan isku daynay magaalada gaalcadada ku nool iyo guud ahaan gobolka midog inaan isbarno oo isu keenno sifa kastoo isku leeyihiin bahda waxbarashada bahda caafimaadka saxaafadda culamaa udiinka ganacsatada hadda magaaladii meel fiican bay maraysaa waan badanay isiraajeediinii waxaa saaran dhinaca miyiga oo u badan sidoo kale inaan wacyigelin ka samayno habana sida maalmada doorka ay tahay in la qaadano xilliga abaaraha o kaleto xilliga colaadaha o kaleto aad bayna annagana noo dhiirigelinaysaa wixii aan shala bilownay inay guula gaareen oo dadkii annagoo aan shalay isbarnay maanta ayaga intay isku yimaadaan ay bandhigya wada qabsanahayaan sheekaysanahayaan banooni wada cayaarahayaan annagana waa ugu mahad celaynaa sababtuna annaga waxay dadka inaan toos u ifino ah in la gaari karo waxaan ee maaha annago inaan dadka hogaamino in annago dadka naga mid noqdaan in annago dadku ay maalin marka ashirino kaliya dadku waxaa laga inaan isbarno iyaguna ay ilaashadaan sidoo kalena waa baahinaynaa guud ahaan gobolka mudug iyo soomaaliya o dhan waa gaarsiinayna insha allah waana arrin khayri ilahi waxaan ka rajaynaynaa inay meeshaa maalka si fiican gaarto insha allah
aadam asta mahad biyihii hadda aad ka dhaamiseen deegaanadan ee bariga gobolka mudug ma ahaayeen kuwo dadka ku filan oo maalmahayn kara
cabdiwaaxid ow biyaha horta waxa ilaahay dad ku filan horta ilahay baa bixin kara ummad ilaahay oo tiro badan abaaraysan wax ku filanno maana geyna wax testiya oo ummaddu inay arkaan ayaguna maalmo ay biyo ka dhigtaan baa annagu meesha geynay inta maalmaha wax laga tabaabushaysanhayo waa maalmahay sii cabi karaan laakiin haddaan laga gaarin biyo la-aantii ku laabanayaan biyo annagu aan sheegno maanta dad ku kaafin karno maana geyna inaan dadka farta ugu fiicno dhan meesha waxbaa ka jiraan ugu talagal biyo marka yar oo intii awoodeenna ahayd ayaguna maalmo ay cabayaan ayaan geynay bulsho boqolaal kun gaaraysana dee booyad biyaa laguma baahi tiri karo in maarata la kaalmeeyo maaha marka biyaha aan geynay waxama maarata ma baahi tiri karaan tallaabooyinka hadda idiin xiga ee biyo dhaamiska hadda aada halkaa ka samayseen maxay tahay
waa maasanta biyo dhaamiska hadda aan wadno hadda saan wadayna insha allah sababtoo ah hadda wax ugu daran oo qofka bini-aanka u baahda u horey waa biyaha suu mahad sheegay biyaha hadda anu aan geyni biyo yarba ahayn dhinaciga waxaan geyni ilaa dhowr biyodood qorshaha hadda aan wadno biyihii aan rabna inaan badino dhulka wuu ballaaran yahay wuuna kala duwan yahay xitaa isku baahi maaha meel baa laba boqol oo dollar meel baa saddex boqol meel baa boqol dollar ah xogta aan soo ararna ka mid tahay inaan hadda biyo arub dhaamsaan wadnaa qorshayaasha kaleeto aan ugu xoogadee madashu dee waxay leedahay qorshe hawlaad bay leedahay oo saddex bilood iyo lix bilood la u degsan biyo dhaamsaan qorshayaasheeda u degsanaa ka mid ma ahayn wax emergency u ahaa oo ku soo aaday insha allah waxyaalaha aan rabna inaan caawino bisha ramadaan baa ugu soo horeysa oo qorshayaal ah aan rabna inaan uga faa'idaysano cagoomaha sanadkii hore ramadaanka hore saan sameynaba ilmihii cagoomaha oo dagaaladii colaadihii gobolka mudug ka socday abayaashad ku dhinteen inaan ciisiino oo ka farxino oo su keenno si shalay meesha abayaashad ku dhintay meel ka bedeli sugaa ilmihii la walaalaysiiyo qalbiyadooda lala hadlo dadka waalidiintaana la baro in ilmahaani ayaguna isa waxba isu geysan dhibaato uun waddanka ka socotay inay ku dhex dhinteen taasaanoo qorsan insha allah dhulkaa tagteen qiyaastii gaalkacyo dhul dhowr boqol kilomitr u jira dhulka male miyaa wax eel ah dhulku laba weeye mar intaan ka baxnay qabiistii bay ahayd waxaan tagnaa balabusule dhinacaan godad iyo gacanafalay marka la marhayo ceelal biyood oo gacmeed iyo ceelal ceelasha caadi ahay ceel biyoodii caadi ahay labada way leeyihiin dhanka balabusule ilaa ceelka marka laga gaaro laakiin balabusule dhulka ka sheegay oo miyiga ah oo dhinaca ugu aadan koonfureed camal oo dhul guuda degan yahay iyo dhanka marka intii laga baxo qaydare iyo bitaalo la maro iyaduna ceelal bay leedahay laakiin ceelashaas halkii ceelba tusaale ahaan oo kaleeto ceelka la yidhahdo hadda sarjimaal oo kaleeto dhanka waqooyi dhanka laga soo aaday ilaa siddeetan kilomitr u jira baan baan wax ceeli ku olin waxaa kasii daran marka dhulkii markii xaalufan dhacday xoolihii way guureen meel cuna lahay tageen meel ma kama soo aroori karaan dhibaatada marka ugu badan xoolihii guura dhulka cunada laha u dhawaaday iyo dhulka ceelbiyood lahayn weye caqabadda labaad siyaasta wax ka mid ah dhulku dhul caduuna wey oo jilicsan baabuurta waaweyn adugu farsiyaala gaala aan mari karo meesha dhan dhinaceeda waxa malaynaha inaa laba gaala ka shaqeysa fayl loogu jiro aan la heli karin lacagtu rabuu sheeganayaa meelaha wax ka shaqeeya isrogoyn iyo baabuur yaro dhaynayaal ah oo labaatan fuuso soddon fuuso qaada oo konton dollar sideetan dollar ah marka baahi aad u badan baa ka jirta waxaana u baaqi lahaa dadka soomaaliyeed oo ilaahay wax siiyey in dadkaas walaalahooda maanta dhibaato ka weyn ma jirto qofku inuu soo biyo haysta walaakiis inuu biyola-aan dhinto dee shareecadda islaamka marka laga hadlahayo baawl waduu iyo kaleeto weyseqaadka hadduu u baahan yahay la yidhi qof xawayaan qof u baahan yahay ama xoola u baahan yahay biyo loo dhimanahayo inuu boorisaa banaan waa wax sharci islaamka ku dhisan marka dadka waxaan dhihi lahaa booyad biyaa wax weyn maahan qof dad badan bayna wax taraysaa biyadda anugu aan geenin intaas oo qoys baa ka cabaysay wax dhowr maalmood kale kasi cabi karaan marka waxaan leeyahay waxaas wax weyn maahan dadkaas biyo la-aanta ayaa lagu fiirsan biyo biyo hala siiyo ilaahay baa ka saari doona insha allah oo hadda ka hor biyo maysa baahnayn oo wixii madar bay haysteen iyaguna ka bixi doona lakin waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed dad damiir la weeye iyo soomaalida qof nooga dhiman biyo walaalka uu heli karo oo aan heli karno annaguna waa gaarsiinaa insha allahu dadka aan tagnaa dee maamul baa meesha ka jira degmooyinka waxaan utagnaa gudoomiyaha bitaale iyo gudoomiyaha balbisoolan la socday dadka shacabkana dad culimaaduin wanaagsan oo wax qaybsan karo dadkaas meeshaas jooga wax u qaybin karo xitaa ayagu kale annagu waranahay gudbiyo kuwaas kale usii geeyay ahaayeen dad maskaxdooda iyo caqligooda aad u fiicantay ahaayeen waxay u baahan marka dadkaas in wixii la tari kala la taro dhinac kastaa lagu gaarsiiyo sifa kastaa lagu gaarsiiyo marka waxaa idinkan ku codsanaya inaad codkaas isbaac unbaahisaan oo dadka gaarsiisaan waan kaa mahad celinaa fi odaas markaas aad arrimaha bulshada uga shaqaysaan qaasaan adiga cabdiwaxid aad umahadsantaha aada mahadsantaa qorane gabagabadii barnaamijka adinkoo iisoo koobayo fariinta aada isleedihiin dadka reemiyiga ah ee abaaruhu ay saameeyeen waxtar bay u noqon lahayd oo aada rabtaan inaad ujeedisaan maxay tahay awalan marka ugu horeysa dadka reemiyiga waxaan kula ugu baaqaynaa walaalnimaa horta ina deeqda iyo nabade colaad horta meelna geen mayso marka labaad waxaan dadka islaamka meel ay joogaanba ugu baaqayna dadka aragnay ee gobolka mudug ku xeeran ee aada iyo aada abaarta u hayso oo biyo la-aanta u hayso horta marka ugu horeysa qofkii islaama wax la baxayo inuu wax la soo gaaro waa ugu baaqaynaa inuu annagana soo mariya kaliya maaha meeshuu doona ha mariya isagu ha geeyo qofkii islaama oo gacan ka geysanaya dadkaasa la xiriireen hana kaalmeeyeen waa waa ugu baaqaynaa baaqa aan dirayna waxa weeye dadkaas in maanta biyo la gaarsiiyo sifa kastaa lagu gaarsiiyo qodob kale aan dirayna waxa weeye maamulada ka jira puntland iyo galmudug inay dadka shacabka baahiyaha ay qabaan inay la falgalaan haddii biyo la-aan hayso iyo hadday nabad la-aan hayso sababtoo ah hadda meesha annaga aan tagnay colaado baa aad uga socon jiray bishii waxa laga yaaba jira in ilaa dhowr toban qof u dhimanto hadda waxay noo sheegeen dadka hadda sanadkan dhexdiisa ilaa dhowr qof inay ku dhimanta haddana ay xasilooyihin hadda markaan tagnay qolaa geel ka baxsada wuu ka maqnaa maamulkii la soo hadleen ciidanka militariga inta joogaa laga diray waa la soo celshay geelaas balbusun dhinac laa soo qabta dadka waxaan u baaqaynaa marka geel baxsaday inaan lagu raadin xoog geel soo lumay inaan laska dhaadhicin waa layga dhacay oo aan geel kale loo dhicin waa hadal iyo isaan wax lagu dhammeeyo aada u mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen qorane xundube cabdulle iyo mahad maxamuud sahal oo ka mid a madasha dhallinyarada isdhexgalka nabadda gobolka mudug waxaay marti igu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da oo toddobaadkan aydinkaga soo tabinaya anigoo cabdiwaaxida magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug intaynu barnaamij midkan la mida mar kale dib ugu kulmi doonno waxaanu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiise leh
waa hagaag cabdiwaaxid macalin isxaaq oo ah wariyaha v o a ee magaalada gaalkacyo ayaa barnaamijkaasi madasha dhallinyarada inoo soo diyaariyey halkanna ka soo jeedinayay
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somalycom bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ayaanu leenahay dhammaantiin badda hor wacan oo wanaagsan gabagabada idaacaddeeni kusii dhownahay aan intaynaan kaalmaha heesaha jillicin cabdicasiis xuseen cismaan aan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyna waad mahadsan tahay cabdixakiin oo bilayska dalka greega ayaa sheegay inay qabteen baabuur ay saaran yihiin sagaal iyo konton qof oo muhaajiriina baabuurkaasi ayaa la qabtay shalay galabtii waxaana la sheegay in baabuurkaasi uu watay taariko dalka bulgaria oo markaasi khaldan oo lasoo xaday waxaana baabuurkaasi muhaajiriinta saarnaa ee la qabtay ku jiray qaar ka tirsan muhaajiriin ka yimid dalalka soomaaliya afghanistan bangaladesh masar eritrea ciraaq falastiin iyo suudan dadkan muhaajiriinta ayaa bilayska u sheegay in ay bixiyeen oqoaanidhahde kun iyo lix boqol iyo sagaashan dollar qofkiiba si ay u siiyaan dadka iyagu dadka tahriibiya ee ku jooga dalkaasi dalka turkiga waxaana ay dadkaasi markaasi ka gudbiyeen dalka turkiga iyagoo doon saaray intii aanay baabuurkaasi saarin wararka dhinaca kale caalamka waxaa kaloo ku jira oo ugu weyn ururka daacish ayaa la sheegayaa in labadii maalmood ee lasoo dhaafay weeraro ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan dalka suuriya ay ku dileen shan iyo soddon askari hay-adda britain fadhigeedu yahay oo kor kala socota xuquuqda aadanaha ee dalka suuriya ayaa sheegtay in afar sarkaal oo ka tirsan ciidamada suuriya ay ka mid ahaayeen dadka la dilay waagaaga aad iyo aad ayuu mahadsanyay dhegeystayaal cabdicasiis xuseen cismaan oo wararkii adduunka ee ugu dambeeyey qodobo ka mida dib inoo xusuusinayey haatanna dhinacii kaalmaha heesaahaynu ku noqonaynaa waxaynu ku wada nasan doonnaa codka fanaanka axmed cali cigaal iyo weliba sida neefta weylaha dhegeystayaal codkaasi fanaanka axmed cali cigaal ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddee duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa cabdixasiis xuseen cismaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc ah oo idinla tan iyo afarta galabnimo waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
arinaba dhawaaye sida neefta waylaha hacawda caashaa